bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wariga wararka afar labaatanka sac raadaha dalkan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaq wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan oo habeennimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegkan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona wararka ugu dambeeyey dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka ka tirsan ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo kuwa xooga dalka oo dhinaca iyo al-shabaab oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan halkaasoo khasaaro culus markaasi ka dhashay wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee markaasi lagu doonaya in al-shabaab loogu saro deegaanada gobolka shabellaha dhexe ay kaga sugayeen ciidamo aada u tiro badan oo markaasi kacdoonka shacabka ka mid ah ayaana halkaas maanta gaaray oo magaalada muqdisho ka baxay waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan guddiga arrimaha markaasi gudaha iyo amniga ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka amniga ee soomaaliya waxyaabaha ay ka hadlanayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbi doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kala diray xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee dagaalanka musuq maasuq oo hor u magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo haddaba waan soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiibyaal golaha deegaanka cusub ee degmada ballan balle ayaa doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka markaasi ee degmadaas caawayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa toban sano kadib xogiyihii guud ee golaha shacabka baarlamaanka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa xilkii markaasi hayay iska wareejiyey munaasabad ka dhacday ayaan idiin soo gudbi doonaa xarunta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya qodobadaas iyo wixii soo korra ayaad maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya oo markiiba barnaamijka wareegga wararka
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saxbiyal habi wanaagsan ayaan hodan galaya barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadaha dalkana magaalada muqdisho aad degeysanaysaan warar waaweyn ayaan ku bilaabaynaa dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo deegaanka ee loo yaqaan macusleyda oo iskaashanayay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa deegaanka duleedka ka ah degmada matabaan waa degmada bulaburte ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay warar ay ku qaadeen saldhig ciidanka deegaanka iyo kuwa ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka jicib oo lagu magacaabo dhinaca koonfur markaasi kaga xiga magaalada bulaburte waxaa la maqlayay dhawaqa hubka noociisa kala duwan oo dhinacyadiis ay markaasi adeegsanayeen dagaalamayaasha waxaa markaasi wararka la helayo in ay sheegaya in uu jiro khasaare kala duwan oo iskugu jira xumashi dhaawac xataa khasaaraha rasmiga ah inkastoo dhinacyadu ay shaacinayaan in khasaare xoog leh markaas uu jiro oo dhinacyadii soo galgaaray mar sii horreysay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee zona barteeda dhanka facebooka qoraal lagu soo daawacay ayaa lagu sheegay in markaas khasaare aada u culus uu ka dhacay waxaana la sheegay in degmadaasi ciidanka xoogga ay burburiyeen dhammaanba fariisimihii al-shabaab ay ku lahayn deegaankaasi sidoo kale waxaa al-shabaab la gaarsii baa layidhi khasaarihii ugu badnaa markii ciidanka ay ka walhareen waa berigii hore in ay markaa halkaa ay kusoo weeranayaan walilah dhankooda al-shabaab kama haysan hadlin ama wararka kama ay soo saarin dagaalada markaasi ka socda dhanka hiiraan oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka macuusliyada iskaashanaya iyo al-shabaabka markaa halkaa ku dhex maraya dhinaca kalene saaxiibaal haddii aanu ku socno qodobada cawriga aad kusoo maqasheene ciidamadii ugu badnaa ayaa markaasi isku urursanaya oo maanta ka amabaxay magaalada muqdisho ayagoona ku wajahan dhanka iyo shabeellaha dhexe deegaana ka tirsan waxaa sii kordhaya kacdoonka shacabka ee looga soo horjeeda al-shabaab iyadoona maanta muqdisho ay ka baxeen ciidamada difaaca deegaanka kuwaasoo qayb ka noqonaya bare horeynta gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan oo markaasi maalmihii lasoo dhaafay isabaabulayay ayaa sheegay inay aad ay markaasi isku diyaariyeen islamarkaana ay doonayaan in al-shabaab laga saaro gobolka shabeellaha dhexe deegaana ka tirsan markii ku guuleysa arrintaasina ay usii gudbi doonaan dhanka iyo galgaduud deegaano kale oo ka tirsan waa kuwa mas-uuliyiintii horkacisay oo markaa warbaahinta la hadlay
inay dadkeeda iyo deegaankeeda horayso wakhti dheer oo ay dadkan deggan tuulooyinkan iyo degmada ka soo bilaabo aadayabaal ilaa dhulkaas rumrumgood ilaa dhulkaas ceeldheer masagawaay ku keen waa deegaan dadkii ay la liiceen in wax badan cadowga kor deganaayeen maanta iyo maalmaha soo socdaba waxay go'aansadeen inay heryaha iska qaadaan waxay go'aansadeen siday markooda horeba u go'aansadeen inay dadkooda iyo deegaankooda difaacaan inay ka xureeyaan cadowga wakhtiga dheer qaatay ee ummaddii xoolaheedii iyo dhaqankeedii iyo deegaankeediiba bi'iye waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inta ka maqan abaabulkaanna u sheegaynaa inay soo buuxiyaan inay goobaha ama tababarrada ama sida kale ee abaabulkaa u soo buuxiyaan dadkaanu go'aanka waa gaareen way qaateen siday marka horeba u baraarugsanaayeen ayay haddana waxay la jaan qaadeen go'aanka madaxweyne xashiiq ee ah in dalka la xureeyo bulshaweynta mudullood ee maanta sida mugula isu soo abaabulay si ay uga qayb qaataan xoraynta iyo difaaca deegaanadooda waxaa waaye waxaan dareemaynaa in la gaaray wakhtigii deegaanka ay bulshadan degto ee muddada fog oo cadowga ku habsanay in maanta ay istaageen si ay iskaga xoreeyaan in wakhtigii la joogo waad dareemi karnaa in filashada laga qabay qaraabada inay maaragtay xilli hore is-abaabulaan ahayd arrintaas laashinkaa ka cudurdaaray daahaas iyo maaragtay abaabulkay qayb ka ahayd waxaan rajaynayaa maanta looma kala harin abaabulka iyo xoraynta iyo difaaca deegaanada bulshadan degto sida uu walaalkeen cumar sheegabo waxaan rajaynayaa muddo gaaban dhulkii iyo deegaankiioo xor ah laga soo bilaabo xarar dheere ilaa magaalada muqdisho isku xidhan oo xor ah in ilaahayna tuso ee aan gacanteennii iyo gacantii annagoo kaashanayna ciidanka dawladda ee ku suurageliyo cadowga muddada dheerna heesta yaa iska kiciyey yuu dul saaran yahay oo iska kici waayey labadaasay taariikhdu qoraysaa waxaan rabnaa inaan ku qornaanno dadka ugu horreeya oo iska kiciyey maanta weel mar kasta oo buuxsamo waa daataa shabaab weelkoodu waa buuxsamay waa daatay waa balaqbalaq leeyahay kaliya waxaana laga rabaa inaan dhammaystirno ummad kasta markay kacdoon ay samayso oo shacabkeeda uu kaco oo islaamankeedu ay kacaan oo odayaasheedu kacaan oo dhallinyaradu kacaan heeriyada cadowga iyo isticmaarka markaasaa ugu dambaysa shabaab waa jabiyey waa sii jeestay waa wuxuu u joogaa gebagebo waxay u baahan tahay maanta yaa taariikh ku yeelan kara maanta yaa taariikh ku yeelan kara yaa dhihi kara maalintii shabaab la eriyey oo dadka iyo deegaanka laga dulqaaday dagaalkaasaan ku jiray dagaalkaasuu ku shahiiday dagaalkaasuu ku dhaawacmay ee deegaankiisa iyo ummaddiisa u horseeda nabad maanta waa taariikh waxaa la rabaa wax la qoro waxaa la qoraa maanta in deegaanadii shabeellada dhexe oo ad kasoo jeedeen shacabka kasoo jeeda oo is-abaabulay asagoo kaashanaya dowladda kaasha doono inuu is-abaabulo iyo mataqaanaa iyo galmudug iyo hiiraanba intaba waxaan ku faraxsannahay inaan oo markaati ka nahay inay shacab is-abaabulay oo isxilqaamay oo hubkooda igu gatay qoryahooda gatay is-abaabulay rabana inay iska kaxshaan nimankii qawaaniij tahay shabaab dhimma ka nahay qawaaniijtii iska kaxshaan raba ayaan aragnaa galata markaati ka nahay anoo magaca ku hadlaaya dowladda jamhuuriyadda soomaaliyeed shacbiga is-abaabulay ee ayagu gartay inay dowladda gacan siiyaan oo galabta u soo baxay inay jiidda hore aadaan waa ku mahadsantihiin ogaada dowladda soomaaliyeed waa dowlad shacabka u dhalatay isla markaasna shacbiga soomaaliyeed danihiisa ka shaqaysa sidaas daraaddeed sharafay ii tahay inaan maanta bixitaankiinna ku soo aadno idinkuguna hambalyayno sida aad bulshada u abaabusheen furuntana aad u soo aadaysiin ciidammada dowladdana aad u gacan siinsiin dowladdu shacabka ayay u adeegtaa shacabka ayay nabaddiisa ka shaqaysaa horumarkiisa ayay ka shaqaysaa meeshaad xoraysiin macaawino ayay dowladdu keene dawa ayay keene isguul ayay ka furee maamul ayay ka samaynee sidaas daraaddeeda bulshadan summaddan leh oo summadda magaceeda ku hadashay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anficeen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddobaalaba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmada caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mid ah dadka intiisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
hooyo qofna qofuma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin e c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushiya imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaaladda western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kala ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu kala diray golaha garsoorka ah markaasi dhanka eh, guddiga la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha soomaaliya markuu arkay qoraalka sumadiisu tahay x ama xagga islaa shan boqol iyo afar ba laba iyo toban eber labaatan iyo kow ee kasoo baxay aqalka sare laguna sheegay in xubnaha golaha adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa aan howlgelintooda loo marin hanaan dastuurka iyo xeerarka waafaqsan ayaa xeer madaxweyne ku baabiyey xeerarka madaxweyne ee kala ah lr iyo lr si loo toosiyo buu yidhi hanaanka dhisidda golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweynaha uu ka duulaya ahamiyadda ay labadan guddiye u leeyihiin dowladnimada soomaaliyeed iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in dhismahooda loo maro nidaam waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka ayaa xukuumadda faray inay usoo inay soo dhisaan labadan guddi si waafaqsan qodobka qodobada toddobaatan iyo koowaad qodobka boqol iyo sagaalaad iyo boqol toban iyo labaad ee dastuurka meelgaarka iyo qodobka toddobaad ee sharciga sida golaha adeega garsoorka iyo magacaabista guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in la baabiye dhammaanba wixii go-aano ah ee markaasi gaareen muddadii la howlgeliyey xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa xeerka wuxuu u dhaqangelayaa madaxweynaha markuu saxo ee maalinta sagaalka oktoobar oo ah markii lagu baahiyey faafinta rasmiga ee dowladda soomaaliya dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaalla markaan toban sano kadib xoogihii guddiga waa markaasi guud ee golaha shacabka baarlamaanka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa xilkii maanta munaasabad ka dhacday iskaga wareejiyey kadib munaasabad villa soomaaliya oo markaasi villa hargeysa ka dhacday waxaana sidoo kale xilka ku wareegay xoogayaha cusub ee joogtada noqon doona ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya cabdiraxmaan jaabiri oo horey u ahaa markaasi wasiiru dowlaha dhanka iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya daba munaasabadda oo dhinacyada ka hadlay ayaa markaas ku dheeraara ka sheekeynta waxyaabihii markaas ay soo qabteen
iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta igala wareego nin wadi kara oo oo dhisan waana waxa weeye intaan waddanka joogana ee awalba saaxiib baan ahayn shaabaan wada cabaynay haddana sidii uun baan ahaanaynaa laakiin waxaan idinku bashaaraynayaa nin fiican inuu idin yimi nin idin wadi karaa yimi oo aada maanta wax badanna ka kordhisan doontaan meelo badanna ka soo shaqeeyey runtii welweli maysaan waxaan filayaa inuu ilaahayna la garab galaan jecelnahay oo hay-addani waa hay-adda aasaaska u ah dowladnimada wasiirada madaxweyneha lagu sheega madaxweyneha waxaa dooranaya waxaa dooranaya baarlamaan prime minister waxaa ogolaanaya baarlamaan wasiirada waxaa ogolaanaya baarlamaanka haddana iyagiibaa wixii ay waa shaqaalada dirsaday korjoogteyn bay ku samaynayan waxaan u dirsanay ma qabteen mise ma qaban oo guddi walba wuxuu daba socdaa intaasoo meera marka meeshan waa muhiim ha la ilaaliyo mar walba sharafka hay-adda sharafka hay-adda in la ilaaliyo ayaa daruuri ah waa hay-adda ugu sarraysay inay naga xumaato ma rabno
runtii waxaan rabaa anoo ku hadlaya magacayga inaan u mahad celiyo xogayaha oo aan aaminsanahay inuu yahay dadka fara ku tiriska ee soomaaliyeed oo dalkan runtii usoo halgamay waqti badanna soo geliyey Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hogaanka ee, golaha shacabka ugu horreeya guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad iyo habdhowrayaasha iyo dhammaan intii runtii taladeeda lahayd in aan sii sii qabto ama xilkan runtii aan aan golaha shacabka ugu adeego waxaan rabaa keliya halkan inaan ka caddeeyo wanaagii uu soo sheegay ee xogayaha waa sii horumarin doonaa waa ku dul shaqayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxa muhiima waxay tahay ee waxa loo shaqaynaya waa waa waxaa weye waa shacabka soomaaliyeed kulligan waxaan nahay adeegayaal ee waxaan nahay dadkaas inaan u adeegno shaqada noogu muhiimsanna waxay tahay siduu sheegay golaha shacabka oo hay-adda ugu muhiimsan dalkaana in ay noqoto hay-ad islamarkaasna ah gudata waajibaadkii golaha dadkana u adeegta
inuu inuu inuu sidan inoogu dhaco Eh, isaguna uu sheegay inuu ku faraxsan yahay qofka positionka kaa bedelaya inuu yahay qof wax lagu aamini karo Eh, baarlamaankana mar walba waxaan ka fikiraynaa qofka qofka bedelaya inuu noqdo meeshii uu qofka wax soo gaarsiiyey qof kasii wadi kara waan rajaynayaa xogayaha cusub iyo maamulkan inay isfahmi doontaan qof walba oo soomaaliyana in baa levelkiisu gaarhsanaysa yahay si daahfurana wacyigelin oo cabdikariin u hadlayoo ah inaan wax wada ilaashano waayo mu'asasada waa naga wada dhexaysaa shalay rag baa joogay maantana kuwaa joogay berrina kuwo kale oon annaga ahayn ayaa ayaa joogi doona saa darteed marka waxa ugu wanaagsan waxay tahay inaan ilaalino uun mu'asasadan soomaaliya inay leedahay hadday documentid tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday dhismo tahay inaynu wada ilaashano dardaarankaas ay xogayihii horena ku dardaarmay Eh, cabdiraxmaanna waa aada u soo dhaweeyey oon garanayno kafaa'adeeda inuu leeyahay abdhowr ku-xigeenka walaashayna ay si fiican u tilmaanto dowrkii gabdhaha sanadku ugu fiican yahay golahu gudoomiye ku-xigeenka koowaadna waa gabadh Eh, habdhowr ku-xigeen koowaadna waa gabadh Eh, agaasime ku-xigeenna xogayinka ku-xigeenadan hadda iyadaa u doodaysa waan kusoo daraynaa hadduu ilaa yidhaahdo marka kolba meeshii itaalka gabdhaha laga soo dhisi lahaa maadaama ina hadda percentagekii soddon
weli barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan dalsan muqdisho somaaliyaad nagala socotaan saaxiib yaal markana haddii aan eegno guddiga amniga golaha shacabka ayaa kulan la yeeshay wasiirka amniga gudaha federaalk ee soomaaliya oo markaas looga hadlayay arrimaha kala duwan waxaana dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa dagaalada markaasi lagula jiro al-shabaab sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ee dhanka amniga maxamed eh, dowr disho ayaa warbixin guud ka dhigeysay dhinacyada ku saabsan taliyaha ciidanka xoogga janaal abdullahi yuusuf raage oo ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyey ee markaas eh, ka socday ama ka dhacayba gobolada dalka gaar ahaan hiiraan iyo galgaduud halkaas oo dagaallo culus ay al-shabaab ay kula jiraan ciidanka dowladda federaalka ee dowladda deegaanka ee mucsil loo yaqaano
waxaan oga hadalnay eh, dardargelinta howlaha guddiga iyo hay-adaha hoos yimaada oo ay u horeyso wasaaradda amniga oo maanta nala joogta
guddiga wuxuu usii tallaabsan doonaa insha allahu guddiga wuxuu usii tallaabsan doonaa insha allahu hay-adaha kale oo wada shaqaynta ay leeyihiin sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada intaba haddana maanta waxaan halkan ku qaabilnay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirkeedii uu fadhiyo wasiir doodishe runtii arrimo muhiima oo hirgelinta sharciyadii dardargelinta howlaha socda
waxaan la kulannay oon ku faraxsannahay xildhibaano khibrad u leh howlaha amniga oo isugu jira saraakiil hore agaasimeel hore oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga guddoomiyaal gobol iyo saraakiil boolis oo dhammaantood ka soo shaqeeyey deegaano kala duwan oo caasimadda ay ka mid tahay guulna ka soo hooyey shaqooyinkii ay ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa xildhibaanadaas khibradda leh iyo shaqada wasaaradda ka socda in gacan weyn ay ku yeeshaan warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa ninkii dildilloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan la ysku tilmaamay joodaryada dubai dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta faytamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushiya imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan sideetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber sideetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design
dhisayn daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn
weli barnaamijka wariyeyka wararka afar labaatanka saacada hadda hadalsana magaalada muqdisho ayaana dhegeysanaysaan saaxiibaan qibiisaga godoland isla soo gaarnay markaana golaha deegaanka cusub ee degmada ballanballe ee gobolka galgaduud ayaa doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ee degmadaasi waryahiga cabduladiif sayid maxamuud ayaa kasoo waramay
guddoonka degmada ay ku tartamayaan maxamed yuusuf axmed iyo cabdicasiis xaasha cali waxaa warqadaan muddo badan oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo duubashiinta galmudug ay degmada bannaanbale ka waday dhismaha golaha deegaanka ayaa waxaa xalay la doortay maamulka golaha deegaanka oo ay yeelanayso degmada bannaanbale ee gobolka galgaduud kaasi oo ka kooban guddoomiye guddoomiye ku-xigeen waxaana guddoomiye loo doortay cabdicasiis xaashi cali halka guddoomiye ku-xigeen loo doortay jaamac maxamuud diini xafladda doorashada waxaa goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug oo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo duubashiinta galmudug cabdi maxamed maxamed jaamac cabdiwaayeel iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda cabdiraxiim maamulkii hore taliska booliska iyo qaybo ka mid ah bulshada degmada bananbale gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee loo doortay degmada bananbale ayaa ballan qaaday in ay u shaqayn doonaan si cadaalad ah waxayna bulshada degmada bananbale iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ka codsadeen inay la shaqeeyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahad celinayaa xildhibaanadii doortay kuwii aani dooranna aad baanu iyagana ugu mahad celinayaa Een, waan dadaali doonaa waa ammaano la ii dhiibey ammaanada cirka iyo dhulka iyo buuraha ayaa diiday markaasaa insaan ku codsaday marka ammaanadaas la ii dhiibey waxaan codsanayaa dhammaan mujtamaca halkan jooga iyo kuwa ka maqan ma- een, mas-uuliyiin shacab haween rag dumar cid kasta ha ahaato inay mas-uuliyaddaas aan qaaday ay ila qaadaan oo igu garab galaan waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeeyo wasiirku mudane cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel waxaan leeyahay mudane wasiir waad mahadsan tahay wakhtiga iyo juhdiga badanood ku bixisay inay qabsoonto arrintan aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysata waa u mahad celinaynaa walaalaha nala tartamay oo wakhtiga iyo juhdiga badan bixiyey oo u hambaliyeeyey waxaa guulaysatay waa degmada balanballe waxaan u shaqaynaynaa deegaankan waxaan u wada shaqayn doonnaa insha allah si wada jira si siman si cadaalada giddigan waa wada dhanka kale xubnihii laga guulaystay ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan maamulka cusub oo ay ku garab istaagi doonaan wixii talo iyo tusaale ah marka koowaad waxaan u hambalyaynayaa saaxiibka iraad xaashi cali oo ma- oo la baxay cabdicasiis xaashi cali waxaan leeyahay saaxiib hambalyo xilka aad qaadana ilaahay ha kugu asturo waajibkaasna kii soo guta oo dalka iyo dadkaba anfacana ilaahay ha kaa dhigo xilka waa loo tartamaa qof baana ku guulaysta qofka ku guulaystana looxum maxfuudku ku qorayaan cid qasab ku heshaa ma jirto cid bahalka la yidhaha rabitaan ku heshaana ma jirto allaa bixiya allana wuxuu u gartay iraad xaashi cali waxaan leeyahay reer balanbaloo kula shaqeeya garab istaaga lugaha ha qabsanina asagana waxaa laga rabaa waajibka la saaray oo uu kitaabka u maray inuu ka shaqeeyo oo dadka ugu dhaganugulaado haddii waagii hore dhaga culays xoogaa lagu yaqaanay hadda waxaa laga rabaa dadka inuu u dhaganugulaado oo uusan moodinin waagii uusan xilka haynin siduu ahaa ma ahan maanta xil baa saaran mas-uuliyad weyn buu qaaday adinkana waxaa la rabaa gerbihiisa inaad noqotaan la shaqaysaan aan la wada shaqayno waan garab taagannahay waxaan leeyahay saaxiibkii hambalyo hambalyo aan la shaqaynaynaa iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa xilka ay loo doortay oo caawa halkaan ay u soo taageen markii horena ay kitaabka u mareen inay siday tahay u soo gutaan annaguna waan kula shaqaynaynaa waana mahadsantii ugu dambayntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibushiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo soo xiray xafladda doorashada ayaa ku tilmaamay guul in ay bananbale ka dhabayso hankeedii ahaa in ay yeelato maamul ku dhisan golo degaan waa u hambalyeynaynaa u xafladaynaynaa Te waa guul weyn oo balanbal u soo hoyatay waa buul ee galmudug ay u soo hoyatay waxaan isleeyahay waa guul u soo hoyatay shacbiga reer balanballe oo muddo dheer sugahayay munaasabaddan oo kale waa ognahay walaalayaal waxaad ku jirtaan meel aad iyo aad muxuu ahaa u kulayl badan waxaan soo u soo gabagabanaynaa xafladda si degdega waxaa ku xigi doona munaasabadda munaasabaddii kale oo caleemasaarka una ka soo qaybgeli doona madaxda galmudug madaxweyne u horeeyo waxaa laydinka rabaa reer balanballe iyo guddoonka cusubba meesha xafladda lagu qaban lahaa suurtagal maaha halkaan in lagu qabto waxaan ka codsanaynaa tillaabada koowaad aad qaadaanba inaad ku muujisaan meesha xafladda xilka laydinkugu wareejin lahaa haddii alla yidhaahdo
waayahay saaxiibayaal gudaana barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacanaad ee daltan ee magaalada muqdisho waana intaa barnaamijka xiisintaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo